hay-adda maareynta masuulooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa diyaarada sidee shixnida gargaara u dirtay saddex degmo oo ka mid a degmooyinka dalka kuwaas oo ay ka mid tahay degmada duulow diinsuur waxaana diyaaradaha gargaarkan sidee ka sugotay garoonka diyaaradaha ee muqdisho agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma sahre cali yuusuf oo ay sheegtay in hay-adda sodma ay ugu talagashay dadka nugul ee soomaaliyeed ee ku sugan degmooyinkaas in looga faa'iideeyo waxa ayna rajaysay in maamulada degmooyinkaas ay si hufan u gaarsiin doonaan dadka mudan gargaarkan bini'aadanimo sida aad la socotaan baa waxay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya iyada oo fulinaysa awaamiirta madaxda sare ee dalka iyo amarka guddoomiyaha maareynta masiibooyinka ay maalmahan ay ka wadaa eeraboorka maamul eeraboorka ay ka diraysaa diyaarado gargaar shixnadeed sida oo u kala socda xudur baydhabo diinsoor baardheere iyo doolow ayaa maanta waxaan halkan aan ka dirnay laba falayd oo u kala jeeda doolow iyo xudur gargaarkaas oo ah gargaar maaragtay loogu talagalay dadka abaaraha aad iyo aad ay u halakeeyeen iyo daadadka fatahaadaha ka dhashay roobabkii iliinada isla markaasna sida la wada ogsoon yahayna la gelayo xilligii jiidaalka la gelayo oo dalka sahmintiisa ay lagu sahmiyey in abaaro daran ay ka dhacayaan waxay hay-adda maarinta masiibooyinku ay dadaal ugu jirtaa meel kasta ay oo laga sheego abaar iyo masiibo in ay u gurmato oo ay gaarsiiso gargaarka gargaarkaanoo nooga yimid dowladda shiinaha oo aan ay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo ay iskugu darsameen daadadka wayna noo sii soconayaan falaydyada haddii alla yihahdo hay-adda dowladda soomaaliya u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee soodmaa ayaa maalmihii ugu dambeeyay dadaallo xoogan ku bixinaysay sidii gurmadka u gaari lahaa dalka oo idil